بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى اللهma وsلم عlى سيدina مولاna محمد وعlى آlihi وصxaabati الكرام أجمaعين وبعd walaalayaal waa dersigeennii sagaalaad ee kitaabkeennii alhadي الwaadح في dbi can mucتaqdi slفi saalح وqاala الxaafiظ iبnu xaجarin alcasqalaaniyu fi اlfaتxi wuxuu ku yidhi iبnu xajar kitaabkiisa fatxulbaariga ee bukhaariga uu ku sharxay juskiisa toban iyo saddexaad lambarka afar boqol iyo toddoba wuxuu ku yidhi akhraja albayhaqiyu bisanadi jayidi bayhaqi ayaa wuxuu ku soo saaray sanad wanaagsan can cabdilaahi bni wahbin uu ka soo saaray qaala inuu yidhi cabdullaahi kunnaa cinda maalikin maalig agtiisa ayaanu ahaanay fa dakhala rajulu nin ayaa soo galay oo fa qaala wuxuu yidhi ninkii yaa abaa cabdillaah warya abuu cabdillaahiyow alraxmaanu cala alcarshi istawaa kayfa istawaa sidee ilaahay carshigiisa uga sara maray maxay tahay istiwahaas fa adraqa maalikun maalig ayaa madaxiisa raariciyey maxaa yeele waa su'aal naxdin leh weligiisna wax weydiiye ma uusan arkinin sheekhu fa akhadatu maalig waxaa qabatay alruxadaa'u dhidid waa dhididay haybada ilaahay inuu ilaahay dhex galo oo ilaahay uu ka sheekeeyo oo daatada ilaahay uu dhex galo ayuu la dhididay sheekhu haddana waxaad arkaysaan walaalayaal mubtadicada casrigeennan joogta inay ilaahay arrimihiisa iska dabaalanayaan iyagoo qoslaaya iyagoo qoslahaya biduuni xayaa wax xishood ah haba yaraatee iyagoon ku jirin oo qoslahaya oo mashxarada haya ayay ilaahay dhex gelayaan umuurtiisii subxaanahu wa tacaala halkanna waxaad ku arkay imaamu maalik markii la yidhi arraxmaanu cala alcarshi istawaa ka warran inuu isaga dhan dhidid qabtay uma rafaca ra'sah madaxiisiiyuu kor u qaaday sheekhu fa qaala markaasuu yidhi alraxmaanu cala alcarshi istawaa ilaahay carshigiisa ayuu ka sara maray kamaa sidii ayuu ilaahay ugu istiwooday carshigiisa wasafa ilaahay bihi maaga nafsahu naftiisa uu ugu tilmaamay anigu dhex geli maayo sidau asagu isu sheegay waayuu yidhi ma dhex gelaayo aniga walaa yuqaalu mana la dhihi karuu yidhi kayfa sidee waaye sida ilaahay istiwihiisu yahay lama odhan karuu yidhi maxaa yeelay wa kayfa marfuucun canhu kayfa waa laga kor yeelay ilaahay wamaa araaka niyahu anigu mana ku arkaayo ilaa saaxiiba bidcatin bidca saaxiibkiis xaalaad tahay maahane akhrijuuhu iga saara ninkan ka saara masjidka marba hadduu ilaahay baddiisii galay oo hawshii ilaahay uu ku taraaraxay saaxibu bidca way iga saara ayuu yidhi imaamu maalik sidaas ayaa walaalayaal culimmadu uga tahayubi jireen oy uga haybaysan jireen in la dhex galo sifaadka ilaahay walmaslaku dariiqa dariiqaasu athaani labaad ta'wiilu listiwaa'i waa istiwaha awilitaankiisa biculuwi lmulki waasaldana mulki iyo madaxtinimo sarraynteeda lagu awilo dakara daalika ta'wiilkaas ibnu jariir altabari ayaa sheegay fii tafsiirihi ayuu ku sheegay cinda kalaamihi hadalkiisa agtiisuu sheegay oo ibnu jariir fii qowlihi tacaala uu ka hadlahayey humma istawaa ila asamaa ibnu jariir altabari markuu ka hadlaayey humma istawaa ila asamaa ayuu wuxuu awilay istiwaha ilaahay wuxuu ku awiley culuwiga carshiguu ilaahay ka sarreeyaa marka la leeyahay sarraynta in loola jeedo boqortooyadiisaa carshiga ka sarraysa awooddiisaa carshiga ka sarraysa saasaa laga wadaa huu yidhi waa nin salafi ah ninkan eg ee daatadiisuu carshiga ilaahay uga sarreeyaa ma aha ibnu jariir udabari juska koowaad lambarka boqol sagaashan iyo labo halkaas ayuu ku awilay qaala wuxuu yidhi ibnu jariir fakadaalika sidaas oo kale faqul dheh calaa calayha samaawaadka iyo carshiga ayuu ilaahay ka sara maray dheh culuwa mulkin wa suldaanin boqortooyo iyo madaxtinimo sarraynteedii ayuu ka sara maray laa culuwa intiqaalin wa zawaalin guurguurid iyo zuulid sarraynteed ma aha buu yidhi soo ma aragtid ibnu jariir atabari oo culimmada salafka ka mid ah ayaa waxa uu leeyahay carshiga ilaahay wuu ka sara maray sarrayntana waxaa loola jeedaa sarrayn boqortooyo iyo awooddiisa ayaa carshiga ka sarraysa soo ma aragtid waa salafu saalix waxaa ku awilahayay waxay dadka ku khaldaan tafsiirka ibnu jariirka waxay leeyihiin wuxuu ku fasiray calaa wartafaca wuu sara maray ee calaa wartafaca ayuu ku awi ayuu ku fasiray soo ma aragtaan ibnu jariir utabari inuu ku fasiray carshiguu ilaahay ka sara maray carshiguu ilaahay ka kor noqday waad arkaysaan war kor noqoshada sheekhu uu ula jeedo isagaaba fasiray oo yidhi kor noqoshada waxaan ula jeedaa kor noqosho xagga awoodda ah mid ayaan ummadda ku baraarujinaya walaayla weligood nimankan waxay yidhaahaan nimankan naga soo hor jeeda ooy ula jeedaan ahlu sunnada jahmiyada waxay u yaqaanaan ahlu sunnada xilligan joogta horta ha lagu baraarugo taas jahmiyada iyo ahlu sunnadana shaqo iskuma leh maxaa yeeley ashaacirada iyo ahlu sunnadu mar walbaba iyagaaba radiyaba jahmiyada oo kutubtan ayaannu ku radinnaa mar walbaba laakiin waa talbiis dadka ayay khaldahayaan oy qasahayaan maxaa yeelay jahmiyadu waxay qabaan ilaahay mar walbaba daatadiisu waxay joogtaa musqulaha musqulaha ilaahay ku jiraa eeyaha ayuu ilaahay ku dhex jiraa qashan qubka ayuu ilaahay joogaa dhulka ayuu ilaahay iska joogjo iska fadhiyaa sidaasay qabaan jahmiyadu war qof sunniyo waxaa qabta miyaad aragteen walaalayaal oo eeyuhu ilaahay la socdaa iyo musquluhu ilaahay dhex joogaa iyo waa qolo markaad fiiriso gaalada kaaga dhow mushabbihada jahmiyada qoladan la leeyahay marka baleeg marka uu ku yidhaaho dadkani waa jahmiyo wuxuu doonayaa dadka inuu gaalo ka dhigo maxaa yeele jahmiyadu waa qolo gaalo ah marka taa waan doonayaa inaan ummadda ku baraarujiyo inay ku takhliid samaynayaan iyo talbiis oo ay doonayaan cawaamta inay ku gaalnimo xugmiyaan annagu waxa weeye culuwiga ilaahay waanu qabnaa haddaanu ahlu sunno nahay qof ahlu sunnaha oo culuwiga ilaahay inkirsanina ma jiro laakiin culuwiga aan qirsan nahay waa culuwi waafaqsan kitaabka iyo sunnada kaasoo ah ilaahay carshigiisa inuu ka sarreeyo sarrayntaasina ay tahay sarrayn xagga awoodda iyo xagga mulkiyadda ay tahay laakiin waxa aanu diidannahay oo mushabbihada aanu ku diidannahay oo kitaabka iyo sunnaduna ay diidan yihiin waa in sarraynta eebbe la yidhaaho waa sarrayn xagga daatada faidaa aradta haddaad doonaysid walaalkaygiiyow assalaamata nabadgelye haddaad doonaysid lidiinika diintaada aad nabadgelye la doonaysid wa caqiidatika caqiidadaada aad nabadgelye la doonaysid fasluk axada haadayni labadan mid ka mida mar labadaasoo almaslakayni waddo labadan waddo mid ka mida mar litanjuwa si aad uga badbaadid min waradati min waradati alibtidaaci bidcannimada dhiiqadeeda si aad uga badbaadid wa tashbiihi oo ekaysiinta ilaahay khalqigiisa loo ekaysiiyo dhiiqadeeda si aad uga badbaadid wa tajsiimi jismi u samaynta ilaahay jismi loo sameeya dhiiqadeeda si aad uga badbaadid walaalow alraxmaanu cala alcarshi istawaa marka aad fasilayso labadan dariiq oo salafku ay ku fasireen mar walaalkayga wanaagsanow waa labada dariiq maxay tahay alraxmaanu cala alcarshi istawaa inaad tidhaahid istiwaa'an yaliiqu bijalaalih istiwahaas waa istiwo ilaahay u cunan ma mana gelaayo aniga waa mid midda labaadoo salafu saalix ay ku fasireen waa inaad ta'wiil ku samayso oo ku awisho calaa calayhaa culuwa mulkin wa sultaan iyadoo halkaana xujo aad u haysato ibnu jariir utabari uu sidaa ku awilay fa taraa waxaad arki ayuhaa kanow kaasoo almuslimu muslimka ahow muslimkaasoo alxariisu calaa ximaayati caqiidatih caqiidadiisa ilaalinteeda ku dadaalahayow anna haa'ulaa'i kuwan waxaad arki kuwaasoo almubtadicata bidcada ah lam yuwaafiquu salafanaa salafkeenna inaysan waafaqin salafkaasoo asaalixa wanaagsan fii waaxidin midna inaysan ku waafaqin waaxidkaasoo min haadayni labadan ka mid ah labadaasoo almaslakayni waddo labadan waddo inaysan ku waafaqin ayaad arki fa idaa araaduu markay doonaan an yufawiduu inay wax bandhigaan yaquuluuna waxay leeyihiin naxnu annagu nufawidu alkayfa annagu waxaannu bandhigaynaa waa kayfiyada kayfiyo ayaan bandhigaynaa ayay leeyihiin maca anna salafanaa salafkeenna salafkaasoo asaalixa wanaagsanaa ridwaanuullaahi tacaala calayhim ajmaciin ankaruu ay inkireen attakyiifa kayfiye in loo sameeyo ay inkireen ilaahay fii sifaati illaahi tacaala sifaatka ilaahay in kayfiye loo sameeyo ay inkireen wadaalika kamaa sidii taqaddama lanaa annaga noo soo hormaray oo dhowr goorba noogu soo hormaray miraaran dhowr mar sidii noogu soo hormaray walaa yaltafituuna bidcadu ma milicsanaayaan ila ta'wiili aslan wa asilu waan asaleeyaa aslan asalayn li'annahu mubtadicadu yarawnahu way arkaayaan ta'wiilka kamaa sidii yascumuuna ay sheegtaan dalaalan baadi xaal uu yahay ta'wiilku waibtidaacan bidcannimo xaal uu yahay ta'wiilku saasay u arkaan waqad xaqiiqee calimta akthara min mara hal mar wax ka badanna waxaad soo ogaatay anna ta'wiila min madhabi asalafi salafka madhabkiisa inuu ta'wiilku ka mid yahay salafkaasoo asaalix wanaagsan fa taraahum waad arki mubtadicada yaxiiduuna xaal ay ka leexleexanayaan can madhabi asalafi salafka madhabkiisa ay ka leexleexanayaan salafkaasoo asaalixi wanaagsanaa fa yaquuluuna waxay leeyihiin cinda kalaamihim hadalkooda agtiisa waxay leeyihiin fi listiwaa markay ka hadlahayaan istawaa cala alcarshi bidaatih bidaatihii ku daraayaan wastawaa cala alcarshi carshiguu ka sara maray xaqiiqatan ayay ku daraayaan war xaqiiqatan ma qur-aankay ku taallaa war bidaatii ma qur-aankay ku taallaa war ma sunnada nabigay ku taallaa walaalkayga wanaagsanow iska ilaali waxaan kitaabka iyo sunnada ilaahay aan kuwa aan ku jirin oo aan ku sugnayn yaan lagugu khasbin inaad caqiide ka dhigato qofkii kuu sheegta istawaa cala alcarshi bidaatihi waxaad ku tidhaahaa walaalkayga wanaagsanow bidaatihi iga tus qur'aanka maxaad qur-aanka ugu siyaadinaysaa wax aan ku jirin qur-aanka waad xifdisan tihiin alraxmaanu cala alcarshi istawaa ayuu ku siman yahay bidaatihi iga tus qur-aanka dheh sunnada nabigase iga tus dheh halkaas ayuu ku afbeeli in sha allah fa yaziiduuna cala annasi naska waxay ku siyaadinayaan maa shay shaygaasoo lam ya'dan bihi shayga allahu ilaahay uusan idmin fa ayna xaggeeba waradad kelimatu bidaatihi wa xaqiiqatan kelimada bidaatihi xaqiiqa fi lkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnaha xaggee uga soo aroortay fa yuriiduuna bidaalika lafdigaas waxay ku doonayaan bidaatihi markay leeyihiin an yuhbituu lilaahi tacaala makaana ilaahay inay boos u sugaan ayay lafdigaas ku doonayaan wa culuwan sarraynna ilaahay u sugaan culuwigaasoo daatiyan ee daata loo nisbeeyey maca tadaahuri alaayaati aayadaha iyagoo ay iswaafaqeen aayadahaasoo assamaawiyati xagga samada ka yimid walaxaadiisi axaadiistuna ay isku waafaqeen axaadiistaasoo annabawiyati ee nabiga loo nisbeeyey sala allahu wasalam calayh calaa nafyi almakaani waaljiha makaan iyo jiha in loo diiday can illaahi tacaalaa ay axaadiistay aayaduhu isku waafaqeen aayadaha samada ka soo degay iyo axaadiistu waxay isku waafaqeen walaalkayga muslimka ahow makaan iyo jiho inaan ilaahay loo aanayn karin haddaad tidhaahid walaalkayga muslimka ahow aaway xadiiska u diiday ilaahay jiha iyo makaan waa kanaahay dhegayso fa min alaxaadiisi waxaa ka mid ah maa xadiiskii ayaa ka mid ah xadiiskaasoo rawaahu xadiiska albukhaariyu fii saxiixih bukhaari uu saxiixiisa ku wariyey ina axadakum idaa qaama fii salaatih fa innahu yunaajii rabbah aw ina rabbahu baynahu wa bayna alqibla falaa yabsuqanna axadukum qibala qiblatih wuxuu yidhi nabigeennu sala allahu wasalam calayh ina axadakum adinka midkiin idaa qaama fii salaatih salaaddiisa markuu u istaago fa innahu yunaajii rabbahu rabbigiis ayuu la faqaa aw ina rabbahu rabbigiisaa baynahu qofka iyo wa bayna alqiblati qiblada dhexdeeda ah qofku markuu salaadda ku jiro ilaahay ayuu la faqi amaba wuxuu u dhexeeyaa rabbigiis ayaa wuxuu u dhexeeyaa qofka iyo qiblada qofka iyo qiblada dhexdooda waxaa ku jira rabbi saasuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh falaa yabsuqanna axadukum axadkiin yuusan candhuuf ku tufin qibala qiblatih qibladiisa jihadeeda yuusan axadkiin candhuuf ku tufin qaala ibnu xajarin fi lfatxi ibnu xajar fatxiga wuxuu ku yidhi juska soo koowaad lambarka shan boqol iyo siddeed wa fiihi buu yidhi xadiiskan bukhaariga waxaa ku sugan alraddu raddin calaa man qof la radiyo qofkaasoo sacama sheegtay annahu tacaala ilaahay cala alcarshi carshiga istawaa bidaatih daatadiisa inuu carshiga uga sara maray qofkii sheegta ayaa xadiiskani raddi ku yahay buu yidhi walaalkayga muslimka ahuu soo maqli maysid waa xadiiskii bukhaariga xadiiskii bukhaariga ayaa waxa uu radin qoladan dhahaysa ilaahay carshiga ayuu daatadiisa ku jooga sow ma aragtid walaalkayga muslimka ahow maxaa yeelay xadiiska nabigu wuxuu yidhi sala allahu wasalam calayhi rabbi wuxuu u dhexeeyaa addoonka iyo qiblada inta u dhexayda rabbi ayaa ahaaday adigana waxaad leedahay daatadiisu carshigay joogtaa nabiguna wuxuu ku leeyahay qiblada iyo addoonkuuba rabbi u dhexeeya sow xadiiskaasi raddi kuma aha qolada dhehaysa bidaatihi waxaa kaloo xadiiskan uu raddi ku yahay qolada qabta dhulkuu ilaahay joogaa dhulka ayuu ilaahay joogaa waa jahmiyadee war caqiidada saxdaa haddaad rabtid oo salafu saalix ay qabaan waa inaad tidhaahid kaana walaa makaana ilaahay waa jiri jiray iyadoona makaan iyo carshi jirin wa huwa al'aana calaa maa kaana calayhi qabla khalqi almakaan haddana carshiga iyo makaanka intuusan abuurin suu ahaay ayuu haddana yahay dhulkuu ilaahay joogaa ha dhihin carshiguu ilaahay joogaa ha dhihin waxaad tidhaahaa carshiga iyo dhulka intaan la abuurin suu ahaayuu ilaahay yahay walaalkayga muslimka ahow sidaa caqiide haddaad doonayso ilaahay inaad kula kulanto caqiide toosan oo saxiixa wa minhaa waxaa ka mid a axaadiista maa xadiiskii ayaa ka mid a xadiiskaasoo rawaahu xadiiska muslimun fii saxiixih muslim uu saxiixiisa ku wariyey allaahuma anta aldaahiru falaysa fawqaka shay wa anta albaatinu falaysa duunaka shay allaahuma ilaahayow anta daahiru allaha daahirkaahee muuqdaa tahay oo aayadihiisa kowniga ah ayna tusahayaan jiritaankiisa falaysa fawqaka ilaahow korkaaga shay un shay ma ahaane wa anta albaatinu cani alcuyuun indhaha allaha ka qarsoon ayaa tahay oo dunida aan lagu arki karin falaysa duunaka hoostaada shay un shay ma ahaan ilaahu wax kaa hooseeyaa ma jira xadiiskan saxiixu muslim isaguna wuxuu raddi ku yahay qolada mushabbihada ee dhehaysa ilaahay carshiga ayuu daatadiisa ku joogaa maxaa yeeley hadduu ilaahay carshiga daatadiisa ku joogo carshiguu naga sarreeyaahe nabigu wuxuu leeyahay sala allahu wasalama calayhi ilaahu wax kaa hooseeya ma jiraan dee hadduu carshiga daatadiisa ku joogo annagu sow ilaahay kama hoosayno wax kaa hooseeya ma jiraan uu yidhi ilaahay ayuu nabigu yidhi sala allahu wasalama calayhi haddaad tidhaha ilaahay waa iga korreeyaa carshiguu joogaa xadiiskanina uu leeyahay wax ilaahay ka hooseeya ma jiraan sow xadiiskaasi ma qeexaayo ilaahay inaan makaan loo nisbay karin qaala alxaafidu albayhaqiyu sheekhii xaafid bayhaqi wuxuu yidhi fi alasmaa'i waasifaat kitaabkiisa alasmaa' wasifaat wuxuu ku yidhi lambarka afar boqol iyo sagaalaad istadalla bacdu asxaabina asxaabteenna qaarkood waxay u deliishadeen bihaada kan kaasoo alxadiisi xadiiska calaa nafyi almakaani can illaah makaanka in ilaahay loo diido ayay u deliishadeen tacaalaa kurahaay baleeg xadiiskan saxiixu muslim ayaa waxa uu imaamulbayhaqi leeyahay asxaabteennu waxay u deliishadeen inaan ilaahay makaan loo aanayn karin fa idaa lam yakun fawqahu ilaahay korkiisa shayun hadduusan ahayn walaa duunahu ilaahay sukadiisana shayun shay uusan ahayn lam yakun ilaahay fii makaanin makaan dhexdiisa ilaahay ma ahaanin faatadaxa bihaadayni labadan waxaa ku caddaaday labadaasoo alxadiidayni xadiis labadaasoo asaxiixayni ee saxiixa alladayni labadaas xadiisoo rawaahuma albukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim ay wariyeen anna maama aladii kii tushiicuhu maagaas almubtadicatu bidcadu waxay faafinayso oo min anna allaaha tacaala ilaahay fii jihati alculuwi jihada sarraysa inuu ilaahay ahaaday ah bidaatihi ilaahay daatadiisa inuu jihada sarraysa ku ahaada ah mudaadun waxaas ay aaminsan yihiin oo ilaahay carshiguu daatadiisa ku joogaa inuu lidku yahay wa mukhaalifun limaama aladii kii inuu khilaafsan yahay jaa'a bihi maagaa sayidunaa sayidkeenna uu la yimid muxammeduna sala allahu wasalama calayh can illaahi ilaahay xaggiisana uu kala yimid tabaaraka wa tacaala wixii nabigeennu xagga ilaahay kala yimid sala allahu wasalama calayh hadalkaas ay faafinaayaan inuu khilaafsan yahay ayaad ogaatay wa rubbamaa waxaa la arkaa qaala qaa'iluhum midkooda wax dhahaya inuu yidhaaho ayaa la arkaa atunkiruuna ma waxaad inkirsantihiin ahlu sunnihiiyow sifata alculuwi sarraynta sifadeeda miyaad inkirsan tihiin sifadaas oo alwaaridata fii kitaabi illaahi tacaala kitaabka ilaahay ku soo aroortay wa sunnati rasuulihi ilaahay rasuulkiisa sunnadiisa ku soo aroortay sala allahu wasalam calayhi waa waxyaalaha dadka ay ku khaldaane ay ku talbiisiyaan markii la yidhaah ilaahay daatadiisa carshiga kuma joogo waana caqiide foolxune daay daaya markii la yidhaah waxay ku gambadaan fiiriya culuwigiiay qirsan yihiin waa jahmiye culuwigii ilaahayay diidana baleega waa jahmiye ayay yidhaahaan taas jawaabkeeda hoo fa naquulu waxaannu leenahay walxaal bilaahi ilaahayna atawfiiqu waafajintu ay ahaatay naxnu annagu nuqiru waxaannu qiraynaa biculuwi illaahi tacaala ilaahay sarrayntiisa waannu qiraynaa fii jamiici sifaatihi tilmaamihiisa dhammaan inuu ilaahay ku sarreeyo ayaannu qiraynaa culuwan sarrayn ayaannu qiraynaa culuwigaasoo macnawiyan ee macno loo nisbeeyey culuwiga waxa weeye aannu qirayno waa sarraynta xagga macnaha in ilaahay awooddiisu ay carshiga ka sarrayso in ilaahay mulkiyaddiisu ay carshiga ka sarrayso waa kaasoo culuwi ilaahay ma diidayno waa culuwiga kitaabka iyo sunnaha ku soo arooray wadaalika maa sidii daraja calayhi maaga salafu haadihi tan salafkeedu siday ay ku socdeen taasoo alummati ummaddaa waaladii kii tunkiruhu ladiiga almillatu diintu ay inkirayso diintaasoo alxanafiyatu ee xanafiyada loo nisbeeyey huwa alculuwi waa sarraynta culuwigaasoo addaatiyu daatada loo nisbeeyey midka diinta islaamku ay ka soo hor jeedo waa culuwiga daatiga ah ood leedihiin daatada ayaa ilaahay carshigiisa ku jooga wahaaka hoo maama ladii kii hoo qaalahu maaga alxaafidu uu yidhi ibnu xajarin fi lfatxi uu ku yidhi hoo sheekha xaafidka ahi bukhaariga sharxiisa hadalkii uu ku yidhi hoo oo qaado walaalkayga muslimka ahow filfatxi uu ku yidhi juska lixaad lambarka boqol iyo soddon iyo lixaad walaa yalzamu buu yidhi ka laasimi maayo min kowni jihatay alculuwi wasufli jihada sarraysa iyo jihada hoosayda labadaas jiha ahaashadoodaoo muxaalan cala allaahi ilaahay mustaxiil ay ka yihiin tacaalaa kurahaye an laa yuusafa bilculuwi culuwi inaan ilaahay lagu sifayn kama laasimaysuu yidhi hadalkan ibnu xajar casqalaani wuxuu kuu daaweynaa bukhaariga sharxiisu shubha ay soo arooriyaan mubtadicadu oo ay yidhaahaan waxaad qabtiin ilaahay kor ma jiro hoos ma jiro midig igama jiro bidix igama jiro horay igama jiro gadaal igama jiro hoos igama jiro kor igama jiro saasaad dhahdeene war ilaahay maba jiro sow ka soo bixi mayso hadalkaas saasay cawaamta ku khaldaan hadalkaas waxaa ka jawaabay bukhaariga sharaxiisii wuxuuna yidhi isdiidi mayso markaan leennahay ilaahay korna ma jiro hoosna looma aanayn karo daatadiisa iyo inaan nidhaaho ilaahay culuwi waan u qirsannahay sarrayn isma diidaysa buu yidhi li'anna wasfahu buu yidhi ilaahay sifayntiisa bilculuwi lagu sifeeyo min jihati almacnaa macnaha jihadeeda weeyuu yidhi macna ahaanuu ilaahay ka sarreeya awooddiisaa sarraysa qudradiisaa sarraysa ayaan ula jeednaa buu yidhi bukhaariga sharxiisu walmustaxiilu midka mustaxiilkaana kownu daalika culuwigaas ahaanshadiisa weeye min jihati alxisi dareenka jihadiisa uu ahaado waxaannu diidannahay waxay buu yuu yidhi bidaatihi inaad ku darto oo tidhaahi daatadiisuu carshiga ilaahay ku joogaa sarrayntu waa bidaati taas weeye buu yidhi waxaannu diidayno bukhaariga sharxiisu war bukhaariga sharxiisii ayaa radinaya istawaa bidaatii waxan leh war ka joogsada walaalaheyow waqad xaqiiqe dakara alculamaa'u culimmadu waxayba xuseenba aladiina culimmadaasu allafuu fi lmilali milalka wax ka allifay diimaha iyo wanixali caqiidooyinka diimaha iyo caqiidooyinka culimmada wax ka aliftay waxay sheegeen anna ihbaata almakaani lilaah makaan oo ilaahay loo sugo tacaalaa ku rahaaye min ikhtiracaati araafida bidcadii raafidada waxyaalahay ikhtiraacdeen inay ka mid tahay wa khusacbalaati raafida raafidada baabiliyaalkooda inay ka mid tahay ayay sheegeen qaala alimaamu cabdulqaahir albaqdaadiyu cabdulqaahiru albaqdaadi fii kitaabihi wuxuu ku yidhi alfarqi bayna alfiraq waxay sheegeen diimaha iyo caqiidooyinka culimmada wax ka alifay makaan oo ilaahay loo sugo raafidada caqiidadeeda inay tahay ayay sheegeen xaggee lagu sheegay kitaabkeesa sheegay lambarkeesa sheegay haddaad tidhaaho hoo walaalkayga wanaagsanow waxaan rajayn inaad hanuuntee cabdulqaahiru albaqdaadi ayaa ku sheegay kitaabkiisa la yidhaha alfarqu bayna alfiraq lambarka lixdan iyo shanaad wuxuu yidhi cabdulqaahir zacama hishaamu bnulxakami hishaamu bnulxakam ayaa wuxuu sheegtay anna macbuudahu ilaahiisa macbuudkaa jismun inuu yahay inuu jismi leeyahay jismigaasoo duu xaddin soohdin u saaxiiba soohdinuu leeyahay buu yidhi ilaahay wa nihaayatin dhammaad u saaxiib meeluuna ilaahay ku dhammaadaa waa carshigee carshiga korkiisuu ilaahay ku dhammaadaa buu yidhi wa qaala wuxuu yidhi ninkaas hishaama ee raafidlada ka mid ah qad kaana allaahu ilaahay waa ahaa jiray walxaallaa makaana makaan uusan jirin ayuu ilaahay ahaaday suma khalaqal makaana makaankiiyuu ilaahay abuuray see ku abuuray bian taxaraka ilaahay inuu dhaqdhaqaaqay faxadatha makaanuhu ilaahay makaankiisi yaa soo derriyey bisababi xarakatihi ilaahay markuu dhaqdhaqaaqay sababkiisaa makaan meesha ka samaysmay buu yidhi fa saara fiihi makaankaas dhexdiisuu ilaahay iska ahaaday buu yidhi wa makaanuhu ilaahay makaankiisuna huwa makaankaas ilaahay uu jooga buu yidhi alcarshu carshigu ilaahay jooga yaa dhahaya hishaamu bnu xakam oo raafidlada ka mid ah bidcadii raafidlada hore ka mid ahayd fiiri waxa kaluu qabay ninkaas wa qaala wuxuu yidhi hishaam fii macbuudihi ilaahiisa macbuudkaahu caabudaayo wuxuu ku yidhi innahu ilaahay sabcatu ashbaarin waa toddoba taako ilaahayna waa toddoba taakuu yidhi raafidladu saasay qabtaa carshiguu joogaa waana toddoba taako ilaahay hishaam binu xakamaa yidhi toddobadaas taakoo bishibri nafsihi naftiisa ilaahay taakadiisi ah taakadiisuna asaga taakadiisa weyuu yidhi ee annaga taakadeenna maahuu yidhi ka'annahu waaba isagoo ninkaas hishaama qaasahu ilaahay uga qiyaas qaatay cala alinsaani bini aadamkuu ilaahay uga qiyaas qaatay li'anna kulla insaanin insaan kasta fil ghaalibi sida haalibkaa min alcaadati caadada sida haalibka u ah sabcatu ashbaarin waa toddoba taako toddobadaas taakoo bishibri nafsihi insaan kasta naftiisa taakadeedaa qof kasta markuu istaakeeyo toddoba taako waa marka ilaahay wuxuu uga qiyaas qaatay bini aadamka markaasuu yidhi asna ilaahay waa toddoba taako balaag waxaa bidca adduunka soo maray ninkaasaa qabay oo ilaahay ku sheegay toddoba taako inuu ahaa ilaahay inuu carshiga makaanku leeyahay ninkaasaa sheegay balaaga walaalayaal waxa caqiide laydinkaga dhigahayo wa dakara abulhudayl wuxuu xusay fii bacdi kutubihi kutubtiisa qaar wuxuu ku xusay annahu abulhudayl laqiya inuu la kulmay hishaama bna alxakam fii maka maka dhexdeeda inuu kula kulmay cinda jabali abi qubaysin jabalka abi qubays agtiisa inuu kula kulmay fasa'ala wuu su'aalay ninkan la yidhaha abulhudayl ho hishaam wuu su'aalay ayuhumaa labadooda keebaa akbaru weyn macbuuduhu ilaahiisa uu caabudaayo miyaa weyn am haadaa mise kanaa weyn kaasu aljabalu niyow hishaamow waa adiga yidhi ilaahay waa toddoba taakee jabalkan iyo ilaaha aad caabudayda yaa weyn sheekhaasaa su'aalay fa ashaara qaala wuxuu yidhi abulhudayl fa ashaara wuxuu ishaaray ninkii raafidiga ahaa ilaa ana aljabala jabalku yuufii calayhi ilaah inuu ka sarreeyo tacaala ku rahaye jabalkaa weynuu yidhi wa ana aljabala jabalku acdamu minhu ilaahay inuu ka weyn yahay jabalkaana weynuu yidhi ilahay waa toddoba taaku bis laakiin jabalkaana ilaa boqol taaku gaarahuu yidhi jabalkaa ilahay ka weynuu yidhi ninka waxaas qabay ayaa walaalayaal qabay ilaahay inuu makaan leeyahay oo makaankiisu inuu carshiga yahay intahaa waxaa dhammaaday maa hadalkii ayaa dhammaaday hadalkaasoo qaalahu hadalka cabdulqaahir albakdaadiyi uu yidhi cabdulqaahir albakdaadi warkii uu yidhi halkaas ayuu ku dhammaaday haddaad doonayso warkaas inaad si wanaagsan uga begto ka fiiri kitaabkan la yidhaha alfarqu bayna alfiraq alfarqu bayna alfiraq lilimaam cabdilqaahir ibni taahir ibni moxamed albakdaadi alisfraayini altamiimiy wuxuu geeriyooday sheekhaasi afar boqol iyo labaatan iyo sagaalkii waa muddo ku dhow kun sano ayuu sheekhaasi aasan yahay afar boqol iyo labaatan iyo sagaalkii ayuu geeriyooday kun sano ku dhowaadaa laga joogaa baleeg culammadu waxay qoreen taariikhda kun sano ku dhowaad wuxuu ka qori lixdan iyo shan lambarka ah ninkaas ilaahay carshiga daatadiisa ku joogaa dhihi jiray ayaa waxaas bilaabay walaalayaal safxada lixdan iyo shan ayuu ku qori lambarkaas ayuu ku qori walaalayaal war waxaa ka digtoonaada oo ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala aahay waa ka dhahaya waxakaa bacdum can hishaam annahu qaala fii macbuudihi inahu sabcatu ashbaarin bishibri nafsi kaannahu qaasahu cala alinsaan lianna kula insaanin fi lgaalib min alcaadati sabcatu ashbaarin bishibri nafsi وذكر أبو الهذيل في بعض كتبه أن أنه لقي هشام بن الحكم في مكة عند جبل أبي قبيس فسأله أيهما أكبر معبوده أم هذا الجبل قال فأشار إلى أن الجبل يوفي عليه تعالى وأن الجبل أعظم منه والفير ولا ريال كل سنة وح, وح كله أيا الله قري عقيدة ولا ريال أنه هذا كتابك كأخرين الفرق بين الفرق سبحان الله ولله كبقى وإله كعب صدى ويان ليدن لمن ولا ريال يان ليدن لمن وحاس أيا أدونك صامري adduunka waxaas ayaa soo maray ma waxaad doonaysaa in caqiide lagaaga dhigo wixii raafidadu ay aaminsanaan jirtay oo raafidadu ay caqiidaysanaan jirtay miyaad doonaysaa in walaalkayga wanaagsanow caqiide aad u qaadato ilaahay ka baq oo ilaahay u hoggaansan subxaanahu wa tacaala haddaba walaalayaal halkaas waxaa inoogu dhammaaday darsigeennii sagaalaad ee kitaabkeennii alhadyu alwaadix fi ddabbi can muctaqadi salafi saalix وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته